faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadaado qodobada maanta aynu kugu haynana waxaa ugu waaweyn faahfaahino dheeraad ahoo ka soo baxaya dagaala ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo dagaalamayaasha al-shabaab ku dhex maray deegaano ka tirsana gobolka shabeellaha dhexe dowladda federaalk soomaaliya oo sheegtay in dagaalyahano ka tirsana al-shabaab ay ku dishay howlgallo ay ka fulisay deegaano ka tirsana gobolka shabeellaha hoose dad shacab ah oo ku dhintay gaari lagu rasaaseeyey deegaana u dhexeeya magaalooyinka cadaado iyo dhuusamareeb xildhibaano ka tirsana dowladda federaalk soomaaliya oo lagu eedeeyey inay faragelin ku hayaan dhismaha maamulka galmudug maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo deegaanadeeda ka mamnuucday ee shirarka ka dhanka ah dowladda federaalk soomaaliya ee lagu qabto deegaanadaasi maamulka somalilan oo sheegay in ay la dagaalamayaan shimbir muddooyinka ugu dambeeyey dhibaatooyin geysanayay deegaanada maamulkaasi dowladaha soomaaliya iyo cumaan oo kala saxiiday heshiis caalami ah madaxweynaha dalka jabuuti oo markii ugu horreysay ka hadlaya tartanka ay kula jiraan kenya madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni oo ganacsatada deegaanada maamulkaasi ugu baaqay in ay deegaanadooda maalgashi ka samaystaan mashruuca daweynta xoolaha oo laga daafuray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan qodobadaas iyo qodobo kale warka duhur ayaad ku dhegaysan doontaan u diyaargarooba asigoo intaasi ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal waa jimco taariikhdu ay ku aasteysan tahay toddobiyo labaatanka bisha sagaalaad sannada labada kun toban iyo sagaalka warka waxaa soo saaray lana socodsiinay anigoo cumaraha tanna warkii oo dhan faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaala ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo dagaalamayaasha al-shabaab ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada xoogga dalka iyo dagaalamayaasha al-shabaab deegaano iyo degmooyin ka tirsana gobolka shabeelle dhexe dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen fariisina ciidamada xoogga dalka ay ku leeyihiin deegaanka ceel geelow ee gobolka shabeellaha dhexe dagaalkan ayaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona khasaare kala duwan uu ka dhashay dagaalkaasi goobjoogayaal ayaa waxa ayna raadiyaha cadaado u sheegeen in dagaalkaasi lagu dilay askar ka tirsana ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed inta la ogyahay afar askari ayaa lagu dilay dagaalka ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo dagaalamayaasha al-shabaab ku dhex maray deegaanka ceel deegaanka ceelka geelow ee gobolka shabeellaha dhexe wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab lagu dilay dagaalka ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed dhinaca kale dagaalam dhinaca kale dagaalamayaasha al-shabaab dhinaca kale dagaalamayaasha al-shabaab ayaa iyagu sheegtay in ay weerarkan dhinaca kale dagaalamayaasha al-shabaab iyagu sheegtay weerarka inay soo qaadeen ayaa sheegay inay ku dileen saraakiil iyo ciidamo ka tirsana dowladda federaalk soomaaliya oo halkaasi ku sugnaa wadada isku xirta magaalooyinka jowhar iyo balcad ayaa waxaa ka dhaca weeraro al-shabaab ay halkaasi ka fuliyaan dad shacab ah ayaa ku dhintay gaari lagu rasaaseeyey deegaan deegaano u dhexeeya magaalooyinka cadaado iyo dhuusamareeb inta la xaqiijiyey laba ruux oo rakaab ahayda ayaa ku dhimatay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii kooxaha hubaysana ay gaari rakaab ah ay ku rasaaseeyeen duleedka deegaanka godinlabe ee gobolkani galgaduud gaariga la rasaasiyey ayaa ka soo baxay magaalada caasimadda ee muqdisho hase yeeshee markii la rasaasiyey waxa uu marayay inta u dhexaysa deegaanada godinlabe iyo mareergur waxaana la sheegay in ay rasaaseeyeen rag hubaysan oo watay gaari kale xilli ay ku sii jeedeen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug labada ruux ee dhimatay ayaana lagu kala sheegay wiilka kirishbey gaariga ka ahaa iyo haweenay ka mid ahayd rakaabka gaariga sidoo kale waxaa isna dhaawacuu soo gaaray darawalkii gaariga oo nuuciisu ahaa barado ka soo baxday magaalada caasimadda ee muqdisho kuna sii jeeday magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug mas-uuliyiin ku sugan magaalada godinlabe ayaa raadiyo cadaada u xaqiijiyey in dadkii ka dambeeya rasaasaynta gaarigan ay ka baxsadeen tulooyinka miyiga ah hase yeeshee wararku waxa ay sheegayaan in ciidamada booliska galmudug ay ku raad joogaan walow haatana aysan jirin dada loo soo qabtay falkan dhacdadan ayaa waxa ay sidoo kale cabsi ku abuurtay wadayaasha iyo rakaabka isticmaala wadada laamiga ah ee isku xirta magaalooyinka dhuusamareeb iyo cadaado kuwaasi oo cabsi ka qaba ina ay rasaaseeyaan maleeshiyaadka xiliyada hameenkii isbaaro dhigta inta u dhaxaysa mareergur iyo godinlabe xildhibaano ka tirsana dowladda federaalk soomaaliya ee kasoo jeeda deegaanada maamulka galmudug ayaa lagu eedeeyey in ay faragelina ku hayaan dhismaha maamulka galmudug xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ee kasoo jeeda deegaanada maamulka galmudug ayaa lagu eedeynayaa in ay caqabada ku yihiin dhismaha maamulka galmudug siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxa ay xildhibaanada labada gole ee dowladda federaalk soomaaliya ee kasoo jeeda deegaanada maamulka galmudug waxa ay ku eedeynayaan inay faragelin xoog la ku hayaan dhismaha maamulka galmudug islamarkaana ayaga dhankooda ay wax ka soco layihiin waxaa hakada galaya qorshihii la doonayey ee ahaa in la dhiso odayaashii dhaqanka ee dooran lahaa xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug kuwaasi oo iyagana lagu wado in ay doortaan madaxweynaha maamulka galmudug ee hogaamin doona afarta sano ee soo socota dibudhaca ballaaran ee ku yimid dhismaha maamulkana ayaana lagu eedeeyey in ay ugu weyn tahay faragelinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee kasoo jeeda deegaanada maamulka galmudug ay ku hayaan xildhibaan shaacir sheegow oo ka mid ah xildhibaanada maamulka galmudug ee wakhtigooda u dhammaaday oo warbaahinta la hadlay ayaana arrintaasi faahfaahin ka bixiyey qaabacan mudaniisa xal ugu kala heexanaya ma jiro ha loo daayo odayaasha dhaqanka soo xidhidda baarlamaanka galmudug asagaa yaqaan gabadhuu soo xunaya asagaana yaqaan gabadhuu guurta keenahay laakiin nin daba siyaasadeed ka leh ee lix iyo toban sano baarlamaan kusoo jiray ee sanator ku noqday ee wuxuu bal iyo dadkii deegaan u qabta allaaday hadda dalantii la wada galaa waxay ahayd galmudug loo wada dhan yahay in la wada dhistaa danaysanaya hadduu soo dhiso xuseen galmudug meesheedii bay taaymaanaysaa wax dhismayana ma jiro danaheeda iyo intereskeeda ka baxda dadax banaan wax dana uu ku leeyahay aan laarabin uusha cidda galmudug dhisayso horta guddigan farsamada waa guddi technicality-a cidda wax soo xulaydoon rabna in loo madax banaanayo waa odayaashii dhaqanka odayaasha dhaqanka haddii loo daayo iyo guddi farsamaha oo raali la isaga yahay oo galmudug dhismaheeda inay ka shaqayda rabto oo hebelaa soo noqona ama xisbiga lagu soo dhaweynaa iyo xisbiga lagu fakaraa dad aysan ku jirin waa joogaan galmudug hebel iyo hebel inaan idhaa looma baahno waa la helaa dad muwaadiniina ee galmudug dhismaheeda u baahan maanta inay lagu heda ku istaago waa jirtaa xuseen farsamada hadda socotaa waxay tahay goobtu waxay noqotay sidii maxjarkii xoolahoo kale ganacsatadan waxaan marna jirnaa muusinka xajka in mataqaanaa maxjar xoolaha loogu xereeyo dad baan magaaladii dooban ninkaanbaa i dooranahaya odagaan baa saxiixa ii noqonahaya hawtuu biikamsaan ku imaadaya labada kun iyo koob iyo labaatanka beriij labada kun iyo labaatanka loo jeedaa mooyaane dhismo galmudug meeshan kama socdo arrinta arrinta tan way isku dasan yihiin xukuumadda ruuheeda nimankii keeni lahay waa iyagi marka waxaan waa katiinada isku xirana sida looga bixinaay galmudug allah hilyabaan caawala hilayxaa ugu baahan tahay galmudug haddii la dhiso oy meel xun ka baxdana hadal waxba tari maayo waxaa dib u dhac uu ku yimid qorshihii lagu doonayay in lagu soo dhiso maamul ay yeelato galmudug oo loo dhan yahay taasi oo dowladda soomaaliya ay dadaallo badan ku bixisay sidii loo hirgelin lahaa dhismaha dowladda loo dhan yahay ee galmuduga ay yeelato maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa deegaanadeeda ka mamnuucday shirarka ka dhanka ah dowladda federaalk soomaaliya maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay in deegaanada maamulkaasi ay ka mamnuuceen in lagu qabto shirarka looga soo horjeedo dowladda federaalk ee soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshisiinta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed maxamed abuukar cabdi oo warbaahinta la hadlaya ayaa sheegay in maamulkiisu uusan marnamo ogolaan doonin in guud ahaan deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya lagu qabto shirarka siyaasadeed ee ka dhanka ah dowladda federaalk wasiirka ayaa wasiirka ayaa ku wargeliyay dhammaan maamulada degmooyinka uu gacanta ku hayo maamulka koonfur galbeed soomaaliya guddoomiyaasha gobolada saraakiisha ciidamada in ay fuliyaan amarkana ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha islamarkaana aan la ogolaan doonin shirar ka dhan ah dowladda federaalk soomaaliya wasiirka ayaa sheegay in aysan aqbalin doonin shirar siyaasadeed oo aanan la ogeysin wasaaradaha amniga iyo arrimaha gudaha ciddii qabatana ay u aqoonsan doonaan qaswadayaal sida uu hadalka u dhigay goboleedka koonfur galbeed soomaaliya warqadhaan ku saari aniga guud ahaan instituushanada koonfur galbeed wada isticmaalaan halkaasi muwaadiniintan lagu codsaday inay biyansi dowladnimadan xoogaysata si oo iyaalisha walbarasho iyo caafimaad aan helo lahaayeen si jidid kala dhisan lahaayeen canshuuraha biyaan wadan walba may kormaray canshuuraha muwaadiniintiis biyayaan way lagu codsaday dhammaan muwaadiniintaas ay inay biyaan canshuuraha la keliyey wadankana si dhanka dhisamo taasnayda raadigeena waxay tahay arin ciid warbixin ku biyaysuna safarkii ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka si badan bilaawatay anta kalena madaxweynaha aan isdabagaleen oo ansaadi may leedahay xamaran gudugan shirar meelelka la gali deeqbixiyaasha la kacamari may leedahay fulinta mashaariicdii oo may leedahay laha dhiki maalin ka hor ayay ahaydee markii magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya kulan ay ku yeesheen siyaasiyiin iyo waxgarad ay ku dhaliileen xanimaadii duulimaadka ahayd ee madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed dowladda federaalk soomaaliya ugu diiday inuu ugu dhoofo magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose oo ugu qaybgeli lahaa caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe mashruuca daweynta xoolaha ayaa maantay laga daafuray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan bashiir cabdulla cusmaan ayaa warkaana kasoo diray beledweyne wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka hirshabelle maxamed cali ibraahim ayaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ka daafuray mashruuc ay ka faa'iidaysan doonaan xoolodhaqatada deegaanada hirshabelle kuwa oo xoolaha loogu daaweyn doono si lacag la-aana waxaa la daaweynaa xoolo dhan dowlad goboleedka hirshabeelle hal milyan iyo laba boqoloo neef oo isugu jira geel lo ari daaweyntaas oo ka kooban shillinta qoryaanka cudurrada faafa iyo wixii lamidda iyada oo laga fulinaya dhammaan degmooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle wasiirka xanaanada xoolaha maamulka hirshabeelle maxamed cali ibraahim ayaa sheegay in mashruucan uu socon doono afartan iyo shan cisho lagana fuli doono dhammaan deegaanada maamulka hirshabeelle
daaweyntaas oo soconaysa muddo afartan iyo shan cisho ah daaweyntu waa lacag la'aan dadka danyarta ah xoolaha jilicsan in si hufan looga daaweeyo xoolaha ayaa wasaaraddana waxay ka tahay hawshaasi way monitorgaraynaysaa ama way kormeeraysaa hadduu alle idmo waxaan rajaynaynaa in qololihii tallaalkana uu bil afartan shan casho kadib asagana uu diyaar yahay oo laga tallaali doono cudurka sambabka ilaa hal milyan iyo laba boqoloo neef oo ariya marka insha allahu howshaasi waa ku guda jirnaa wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtii daaqa dowlgoboleedka hirshabeelle waxay mas-uul ka tahay xoolodhaqatada iyo bahalkii in deegaanka iyo daaqa sidii loogu kala leexin lahaa xoololeyda ayay ka shaqaynaysaa iyadoo ay bateen abaaraha iyo guurguurka xoolaha waxaa laga hortegayaa sidii neefka jilacsan hadda uu daawada u heli lahaa si uusan abaarta ugu nuglaanin
wasaaradda xanaanada xoolahana waxay ku dadaalaysaa sidii xoololeyda mar walbaba loo garab istaagi lahaa xoolodhaqatada hirshabelle ayuu ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan daaweynta xoolaha lacag la'aanta ah mahadsanid bashir guud ahaan waxaa intaas ku dhan warka duuraad kala socoteen raadiyaha cadado warkan warka xiga duhur wanaagsan